shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaya shaqaalaha waaxda nadaafadda dowladda hoose degmada kismaayo ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey xarunta guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ololaha nadaafadeed ayaa ah mid looga golleeyahay in qashinka nooga nadiifiyo gudaha xarunta wasaaradda iyo hareeraheeda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay sameeyeen ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan ka shaqaynta iyo sare u qaadista nadaafadda waxaa weeye roob baa da-ay marka markii dhulka la nadiifinayo waxaa weeye waxaa fiican xilliga qoqoyaanka tahay oo xilliga siigada iyo qoraxda ay tahay maarata xilligan laga faaidaysto marka insha allahu shaqaalihii wasaaradda ayaan isku keennay iyo shaqaalo kale oo maarata ay nooga yimid degmada marka xafiiska wasaaradda oo aada u ballaaran oo qaybtaa hore laga hagaajiyey mar hore oo laga saaray interlog laga saaray ayaan haddana go-aansanay inaan xaaqno marka ilaa halka xasan soo soconnay waadnala soo duduwan baa xoogaa ku jira oo ayadna waa soo xaaqnay haddana wareeggaa labaad baan kusii dhammaystirinaa marka insha allahu ma aha wax gooniya ma aha waa uun shaqo ka tan badatay dadkii xafiiska xaaqayay marka waxaan go-aansanay inaan aan caawino oo caleemihii geedaha iyo doogi baxay iyo qashinka kaleeta caagadihii iyo wixii ku daatay inaan ka qaadno geedaha ka baxay ayagana maaragtay aan loo baahnayn oo geedka qodaxda lahaa ee geedyuhuudka la dhahayay iyo asagana aan ka jarnay marka insha allah wixii noogu xiga marka waa uun qurxin in la qurxiyo oo beautification lagu sameeyo umbaa noo hartay wayna ku mahadsan yihiin shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha nooga yimid degmada oo nala xaaqayaba way ku mahadsan yihiin marka insha allahu halkaasaan tuurinay qashinkii waxaan rajaynaynaa marka kambanigii qaadayay inuu noo yimaado oo uu maarata abuurta aan saarno shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha waaxda nadaafadda dowladda hooseo iskaashanaya ayaa qashinkii guuriyey gudaha xarunta ay wasaaraddu ku shaqayso iyo sidoo kale bannaankeeda